إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii بلوغ الmaraam min أdiلة الأحكاam waxaan ku dhex jirnay kitaabu الصلاة waxaana ku dhex jirnay baab الmawaaqiit si gaar ah waxaan soo gaarnay xadiidka abu hurayra oo abu hurayra uu yidhi ana rasuul اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi man adraka qofkii soo gaara min asubxi subxiga ragcatan ragca qofkii ka soo gaara qabla an tatluca shamsu qoraxdu intaysan soo dhalan faqad adraka subxa qofkaasu subxigii waa soo gaaro salaadiisoo dhan markaas qada maahane waa addaa hal ragca waqtigeedii ku dhex dhacay hal ragca markii tukadaa qoraxdii soo baxda qoraxdoo soo jeeda waqtigii tegu ragcada laba tukana salaadana qadalla dhihi maaha waa addaa laleeyahy maxaa ilaha salaaddii uu soo gaaray waman adraka qofkii soo gaara ragcatan ragco ragcadaasoo min alcasri casrka ka mida qabla an taqruba shamsu qoraxdu intaysan dhicin qoraxdii oon dhicinuu hal ragca tukaday halkaas ragca waqtigii casrikuu ku tukaday markay dhacday kadibna saddexdii u dhimanayduu tukaday saddexdaas waqtiga waa ka baxsan yihiin wa maca daalika waxaa la leeyahay salaadaasu qada maahane waa addaa maadaama hal ragco waqtigeedii uu ku tukaday laakiin inuu waqtigaas si qasab iyo kas ah ugu dibdhiga waa xaaraan oo uus yidhaahdo hal ragc markay ka dhimantaa iska tukan doonta xaaraan wey inuu dibdhigo waman adraka qofkii soo gaara ragcatan ragcadaasoo min alcasri casirka ka mida qabla an taqruba shamsu qoraxdu intaysan dhicin ka hor faqad adraka alcasr casirka waa soo gaaray muttafaqun calayh walimuslimin waxaa u sugnaaday can caaishata naxwu xadiidka mid la mid ah wa qaala wuxuuna yidhi sajdatan ayuu yidhi badala ragca meesha oo waxa weeyaan lafdigan bukhaariiyo muslim uu yahay ragcatan sajda ayuu yidhi uma markaas kadibu qaala wuxuu yidhi qaaladaas marka sida xooga badan waa raawiga xadiidka wariyayaa yidhi ee nabigu ma dhihin sidaas ayay a'imo badan ay rajaxeen inuu hadalkaasu yahay mudraj mudraj oo uu yahay hadal waxa weeyaan qowl saxaabigu yidhi raawiga ah amase ruwaaddii ka dambeyday marka a'imada caddeeyeyna waxaa ka mid a xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu yidhi qaala almuxibu اطabariyu fi laxkaami yaxtamilu idraaju hadihi lafda suyuudana diibaajka wuxuu ku yidhi qaala alxaafid ibn xajar fi kitaabi lmudraj ashaara almuxibu اطabariyu fi laxkaami ilaa ana hada alqatra mudraj marka sida lafdi lafdigan waa mudraj marka oo raawiga iskale wa sajdatu sajdadu inamaa wax kale maana hiya ragcat waa ragcada oo sajda waa la yidhaahdaa iyadoo loo jeeda ragca taasna darsigeennii ugu dambeeyey ayaan ku sharaxnay in inta la yidhaha sajda waxa weeyaan haddana loo jeedi karo ragca waxaana miihaal ahaan aan u soo qaadannay sida xadiidkii ibnu cumar oo kaleetuu yidhi sallaytu maca anabiyi sala allahu calayh wasalam sajdatayn qabla duhr duurka ka hor laba sajda nabiga la tukaday waana labadii ragco oo sunnada ahaa oo ka horreeyey duurka weeye sajdatayn uu yidhi wakadaalika xafsa binti cumar ibn alkhadaab waxay tidhi أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر فجrku markuu dhaشho لaba سجدو تukjir waxaynu ula jeedaa labada رagco oo saلاada suبح ka horayda marka اsتicmaalkaas wuxuu ku tusaa in lagu iطلاaqo ragcada سجدة taas ayuu ku tusaa taas ayuu ku tusaa in سجدة la dhihi karo iyadoo loo jeedo ragca iyadoo loo jeedo وعن أبي سعيد الdري أبي سعيد الkdري وaa laga wariya رضي الله عنه قال قال أبي سعيد wuxuu yidhi سمعت رasuuل اللhi رasuulkii allaan mqلay صلى الله عليه وسلم يquل xaaل uu leeyahay لاa صلاaةa صلاadu ma ahaanin بعda الصبحi بعda صلاaةi الصبح saasaa loola jeedaa لاa صلاaةa بعda الصبحi بعda صلاaةi الصبح saas wey لاa صلاaةa صلاadu ma ahaanin bacda salaati subxi saasaa loola jeeda subxiga hadda waqtigii loolama jeedo ee salaadii labada ragcadood oo salaada subaxeeda loola jeeda laa salaata salaadu ma ahaanin bacda subxi bacda salaati subxi salaada subax markii la tukado ka gadaal xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo walaa salaata salaadu ma ahaanin bacda alcasri bacda salaati alcasri salaada casri markii la tukado ka gadaal xataa taqiiba shamsu ilaa qoraxdu ka dhacdo muttafaqun calayhi wa lafdu muslim lafdiga muslim wuxuu ahaa laa salaata salaadu ma ahanin bacda salaati alfajri salaada subax ka gadaal lafdiga muslim ayaa aada usii cadaynaa lafdiga muslim sidaanu ahaa laa salaata bacda salaati alcasri salaadu ma ahaanin salaada casir ka gadaal marka casir la tukado ka gadaal salaad lama tuka karo xataa taqruba shamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacdo walaa salaata salaaduna ma ahaanin bacda salaati alfajri salaada subax marka la tukado ka gadaal xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo marka lafdiga muslima aada u caddaynaya waxaa loo jeedaa inay tahay salaada subax markii la tukado ka gadaal salaad in la tukadaa ma bannaana ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo oo salaada subax marka laga baxo ilaa ay qoraxdu ka soo baxaydo inta u dhaxayda salaad lama tukan karo saas weeyaan wakadaalika casirka marka la tukado ilaa ay qoraxdu ka dhacaydana salaad lama tukan karo lama ogola saas wey xadiiska macnihiisu weliba lafdiga bukhaariya sii caddaynayao qoraxda markay soo baxdo laftirkeeda salaaddii lama tukan karo ee waa inay qoraxdu kor noqotay dhulka ka go-da oo lafdiga bukhaariga wuxuu leeyahay xataa tartafica shamsu ilaa qoraxdu ay ka kor noqoto riwaayaadka gabalna waxaaba ku soo arooray xataa tartafica shamsu qiida rumxin waran qadarkiis waran qadarkiis ilaa ay ka kor noqoto qoraxdu waran qadarkiis laakiin lafdigaas waran qadarkiisa xadiis ahaan waa u daciif oo cabdirasaaq iyo ayaa wariyeen dabaraani fi lkabiir iyo waa daciif marka qadarka warankuna waa hal mitir oo kaleeto marka qoraxdu inta qofku hadduu saas u fiiriyo isleeyahay hal mitir dhulka waa ka go-day intaasoo kale waa in loo kaadiya intaasoo kale waa in loo kaadiya xadiidkan waxaa laga qaadanah oo laga faa'iidaa in ay mamnuuc tahay in salaad la tukado salaada subax marka la tukado ka gadaal ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo kadibna ay kor noqoto dhulka inta ka go-do ay waxa weyn ay kor noqoto ilaa ay qoraxdu inta soo baxdo ay dhulka ka kor noqoto in salaad la tukado intaas ayaa mamnuuca waa xaaraan in la tukada waqtigaas ma bannaana in la tukada mar haddii salaad sox qofku tukado waa inuu salaadaha joojiyaa ilaa qoraxdu ay ka soo baxaydo weliba dhulkan ay ka go-aydo waxayna ahlucilmiga qaarkood ku qiyaaseen inay tahay rubi saac ilaa rubi saac shan iyo toban daqiiqo labiiyo toban daqiiqo ilaa shan iyo toban daqiiqo ayay markay soo baxda kadib dhulka ka go-da mar hadday soo baxdo oo shan iyo toban daqiiqana ay bannaanka taallo khalaas waa dhammaaday waqtigii xaaraamtaha in la tukado ay xaaraamta aheed waa dhammaaday sidaas wey nahyiga marka nahyiga soo arooray laa salaata nahyiga asal nahyigu wuxuu faa'iideeyaa nafyun nafyun wujuud jiritaankaba in la anfiyo saasuu faa'iideeya oo maalan haddii la yidhaahdo hadda laa khaaliqa ila allah mid wax abuuraa ma jiro alla ma ahane macnaheeda waxa weye mawjuudba ma aha wax jiraba maaha mid wax abuura mar nafyigu sidaasuu faa'iideeya sida laa khaaliqa ila allah marna nafyigu wuxuu faa'iideeyaa nafyu sixa nafyu sixa oo waxa weya muuqaal ahaan waa la dhici karta in la arko muuqaal ahaan laakiin sharcan ma ansaxaydo wey haddii maalan la yidhaahdo laa salaata bikayri dahaara salaadu ma jirto dahaaro la-aan qofkii isagoo waxa wey aan dahaaro qabin hadduu tukado muuqaalkii wujuudkaada waa jiraa waa muuqataa salaad waa rukuucay waa sujuuday laakiin ma ansixin wey ma ansixin wey markaaso marna nafyigu wuxuu faa'iideeyaa nafyulkamaal kamaalka in la anfiyo sida maalan xadiidka ku soo arooray laa salaata bixadrati acaam salaad ma jirto haddii cunto lasoo dhigo waa in cuntada marka hore la cunaa hadduu tukado qofkii salaaddii waa ka ansixi qowlka qawiga ah laakiin kaamil ma ah nafyigu saddexdaas waa ku sugnaaday asalka waxaan idhi nafyigu wuxuu u sugnaadaa nafyun lilwujuud jiritaankaba in la anfiyo sida laa khaaliqa ila allah marna nafyigu wuxuu ku imaanaa nafyun lisixa laa salaata laa salaata ilaa laa salaata bikayri ahaara marna nafyigu wuxuu u sugnaadaa nafyulkamaal wey oo u anfina kamaalka sida laa salaata bixatrati acaam mar haddii cunto lasoo dhigo salaadu ma jirto nafyigan marka hadda xadiidkan ku jira oo ah laa salaata bacda subxi bacda salaati subxi salaada subax marka la tukado ka gadaal salaadu ma ahaanin nafyigan muxuu faa'iideyna nafyulwujuud lama dhihi karo sababtoo ah qof iska tukaday waa la arki karaoo muuqaal ahaan sameeyey salaad wax u eg waa la arki karaa marka nafyulwujuud lama leh nafyulkamaalna lama laha oo la dhihi maa salaadu waa ansixehe xoogaa waa naaqis oo waa laga fiican yahi sababtoo ah nafyiga sharciga ku soo arooray asal waxaa ah in lagu xambaaro nafyu sixa ilaa in la helo daliil tusaya inaan loo jeedin in sixadii la anfinaya maahan marba haddii nafyu soo arooro waa in lagu xambaaro nafyu sixa ma ansaxayo waa in lagu xambaaro haddaan la helin daliil tusaya inuu cibaadadaasu ansaxayno marka daliil khaarijiya la helo nafyiga waxaa lagu xambaaraa nafyulkamaal marka labadaas nafyi midna lagu xambaaray ma xadiidkan waxaa lagu xambaara waa maxay nafyu sixa nafyulwujuud la dhihi maa maxaa yaele suuraddii waa la samay karaa nafyulkamaalna la dhihi maa oo asalka daliilka sharciga ee nafyigu ku soo arooro laguma xambaaro kamaal ee sixadaa lagu anfiya marka waxaa la leeyahay nafyigan waa nafyu sixa haddii nafyu sixa la helayna nafyulwujuudi sharciyaa la hela oo waxaa la leeyahay salaad sharcigu ma jirto qofkii xataa bacda salaati subxi tukada mukul salaad wax u eg suura waa sameeyey laakiin salaad sharciya ma ah hayla maba ansixin salaad sharciya maaha welidaa saas daraaddeed waxaa la dhihi karaa maadan tukan qofka noocaas marka xadiidka waxaa lagu xambaaraa nafyu sixa waxaa la leeyahay salaada subax marka la tukado ka gadaal qofkii tukada salaadaasu ma ansaxaydo saasaa la leeyahay maba ka ansaxaydaba waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay ku tageen inaysan ansaxayn qofku hadduu tukado mar haddii salaada subax laga baxo ilaa qoraxdu ay weliba ka kor noqoto sida lafdiga bukhaari uu tusayo qadarkii culammadu ku qiyaasayna waa naga sheegnay wakadaalika sidaasoo kaleeto salaada casir markii la tukado ka gadaal salaadu ma ansaxaydo salaada casir marka qofku tukado ka gadaal salaadu ma ansaxaydo hadduu yidhi tukado ilaa qoraxdu ay ka dhacdoo dhiciddeedu ay dhammaato oo ay wada qarsoonto ilaa ay wada qarsoonto waa noocaas marka halkaas waxaan ka faa'iidaysanay laba waqti oo min awqaati ilkaraaha ka mid ah waqtiyaalka salaada in la tukada ay mamnuuca tahay awqaatu nahyiyaa la yihahda waqtiyaalka layska reebay in la tukadaa la yihahda laba waqtiyaan hadda faa'iidaysanay walahu muslim waxaa u sugnaaday can cuqbata ibni caamir alaau saacaatin saddex saacadood kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam yanhaana mid naga reeba an nusalliya inaan tukanno fiihinna dhexdooda ow an naqbura ow an naqbura sidaasaa sawaabkaa ow an naqbura ama inaan qabriyeyno aasno fiihinna waqtiyaalkaas dhexdooda mowtaanaa dadka naga dhintay saddexdii waqti waa kuwaanaa xiina tadluxu shamsu qoraxdu markay soo dhalato baasiqatan xaalo ay tahay midii soo baxayda xataa tartafica ilaa ay ka kor noqoto markay soo baxdo xataa lama tukan karo waa inay kor noqotaa wa xiina waqtiga yaquumu uu istaago qaa'imu dahirati maalin weynka midka istaaga qaa'imu dahira waxaa loola jeedaa qoraxdu marka hore ee ay soo baxdo xawriyay ku socotaa daqiiqado yarba waxaa arkay meesha iyadoo kasii tagtay laakiin qoraxdu markay cidhka dhex bartankiisa gaarto oo maalinku kala barmo waxa weeyaan xarakadeedu waa gaabine oo muddo dheer aad sidaada meesheedii taaganta waa sida adiga indhahaadu tahay qoraxdu waa socotaa mar walba laakiin adiga indhahaaga waxaa is leedahay nus labaatan daqiiqa ku dhawaad meelihii agteedayba taagneed malaha waa sidaa aduu is leedahay marka marka maalin weyntu istaagto waxaa loola jeedaa qoraxdu markay cirka dhex bartankiisa tagto socodkeedaa gaabina adaa u malayna marka inaysan socon oo istaagtay ee toos u istaagi me aduu muddo dheer maahan muddada ay meesheeda taa ku aadanaanaydo laakiin un qoraxdu markay kala baranto socodkeeda adiga sidaa kugu muuqata waa gaabina taasaana loola jeedaa qaa'imu dahira bacd culamaa shan daqiiqaba ku qiyaasan shan daqiiqa loo malaynaya inay meesha taaganta qaar ay yidhahdeen waxiina waktigiina waa nabigu waa reebay in la tukado yaquumu uu istaago qaa'imu dahirati maalin weynka midka istaagaa xataa tamiila shamsu ilaa qoraxdu iilato tamiila shamsu wey tazuula maaha xataa tamiila shamsu ilaa qoraxdu ay iilato leexato oo ay u leexato dhanka ay u dhacdo siday markay dhex bartanka u taagan tahay markay dhanka ay u dhici lahayd u leexato oo cirka dhex bartankiisa ka leexato waktigaasaa salaadii la bilaaba ee marka ay ku aadaneen cirka dhex bartankiisa markaa salaadda waa la joojinay waxiina waqtigiina nabigu waa reebay tadayafu ay leexato ashamsu qoraxda hal taa tadayafu tatadayafu laba taood maa waa hal taa waxiina waqtiga tadayafu ay leexato ashamsu qoraxda lilquruubi dhicitaan markay u leexato alxukmu haani xukunka labeeya cinda shaaficiyi shaafici agtiisa xaaluu ka ahaaday min xadiidi abi hurayra ayuu ahaaday bisanadin daciifin sanad daciifuuna ku ahaaday wasaada wuxuu ku siyaadiyey ilaa yowmaljumca maalinta jumcada maahani wakadaa sidaasoo kaleeto ayuu liabi daawuud u sugnaaday min xadiidi abi qataada naxwi mid la mid ah xadiidka hore ee muslim uu wariyey can cuqbata ibnu caamir ayaa laga wariyey cuqbata ibnu caamir aljuhani aa la idhaahdaa cuqbata ibnu caamir aljuhani aa la idhaahdaa kaana caaliman muqrican fasiixan faqiihan fardiyan shaaciran caalimu ahaa qaari u ahaa fasiixu ahaa faqiihu ahaa cilmulfaraa'id kuu yiqiin gabyayna waa ahaa gabyayna waa ahaa markii dimishqa muslimiintu ay furteen ninkii warqadda loogu soo dhiibay cumar ibnu khadaab isagu ah oo bishaarada u keenay ila awal telefoon ma jirin markii magaalo la furto khaliifka loo sheegaayo qofaa warqad inta la qoraa loogu dhiibaa lale u sheeg ama bil ha sii socdo ama laba bilood ha sii socde kaasaa geyna warka khilaafadii mucaawiye ayuu dhintay sanata amaanin wa khamsiin konton iyo sideed markay hijiriyadu aheed ayuu dhintay cuqbata ibnu caamir aljuhani xadiidkaas cuqbata ibnu caamir aljuhani radia allaahu canhu wuxuu yidhi alaau saacaatin saddex saacadood kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yanhaana mid naga reeba an nusaliya inaan tukanno fiihinna dhexdooda saddexdaas waqti nabigu waa reebi jiray nahyigan asal waxa u ah taxriim taxriima asal u ah haddaan la helin daliil ka leexiyo oo tusa inaan loo jeedin taxriim ee loo jeedo waxa weeyaan karaahiya oo tansiih loo jeedo marka saddexdaas waqti in la tukadaa waa xaaraan wey ow an naqbura ama inaan aasno fiihinna waqtiyaalkaas dhexdooda mowtaana dadka naga dhintay sidoo kale nabigu wuxuu reebay inaan saddexdaas waqto m saddexdaas waqti aan meydka aasno nabigu waa reebay sala allahu calayh wasalam saddexdaas waqti in dadka dhintay la aaso la aaso ayadana waa mamnuuc bacdu ahlicilmi ayaa waxay idhaahdeen meydka aasidiisa sida alimaam nawowiga muslimka sharxiisa uu ku yidhaahdo meydka aasidiisa mamnuuc maahane waxaa mamnuuca in waktigaas lala raadiyo oo aad tiraa waktigaasaan caasi doonna laakiin hadday kaaga soo aadda dhib ma lah yidhahdeen laakiin waa idlaaqay nahyigan marka in qasad loola jeedo daliil ma leh daliil ma leh in la yidhaahdo waxaa loola jeedaa haddii loola qasdo ee haddaan loola qasdin waa iska bannaan tahay taasu daliil ma leh ka waa mamnuuc wey sida saxda xiina waktiga tadluxu ay soo dhalato ashamsu qoraxda baasiqatan xaalayta mid soo baxayda xataa tartafica ilaa ay kor noqoto waqtiga koobaad waa midkaas qoraxdu markay soo baxaydo madaxa keento waxa weeyaan ilaa ay kor noqaydo waktigaas waa wakti ay xaaraan tahay in la tukado waktigaas in la tukado waa wakti ay xaaraan tahay marka xadiidka abi saciid alkhudriyna maxaan ka soo ogaanay qoraxda salaada marka la tukado ilaa qoraxday soo baxayd marka laba waktiya halkaas ka soo baxday soo maha xadiidka hore abi saciid alkhudri wuxuu ahaa bacda salaati xataa tadluca shamsu xadiidkan oo waxa weeyaan cuqbat ibni caamirna xiina tadluqu shamsu baasiqatan xataa tartafica ilaa ay ka kor noqonaydo halkaas marka laba waqtiyaa soo baxay laba waqti wey wa xiina waqtiga yaquumu uu istaago qaa'imu dahirati maalin weynka midka istaaga marka qoraxdu ay cirka dhexdiisa isku aadido taasna waa waa waqti saddexaad xataa tamiila ilaa ay leexato ashamsu qoraxda ilaa qoraxdu ay leexato dhanka ay u dhacdo mashriq ay u leexato waktiga kaleeto oo afraad wa xiina waqtiga tadayafu ay u iilato oo u leexato ashamsu qoraxdu lilquruubi dhicidda marka ay dhacaydo waa xaaraan ilaa ay ka dhacdo waa afar waqti xadiidka horeto abi saciid alkhudriin maxaan ka soo ogaanay bacda alcasri xataa takhruj salaada casir laga bilaabo ilaa ay ka dhacaydo shan waqtiyaa marka soo baxday marka labada xadiis la isku daro salaada subax marka la tukado ilaa qoraxdu ay ka soo baxaydo waa xaaraan qoraxdu markay soo baxaydo ilaa ay kor noqoto waa xaaraan laba waqti qoraxdu markay waxa weyaan istiwaaha ay tahay waqtulistiwaa ee qoraxdu cirka dhexdiisa ku ekaato waa xaaraan ilaa ay ka leexanaydo waa saddex waqti casir marka la tukadana waa xaaraan ilaa ay qoraxdu ka dhacaydo marka ay dhacaydana waa xaaraan ilaa ay toos u wada qarsoomaydo marka waa shan waqti oo cad marka la isku daro waxa weya labada xadiid shan waqtiyaa soo baxday oo in la tukada ay xaaraanta wuxuu yidhi xaafidku walxukmu haaniy xukunka labaad xukunka markuu leeyahy waa iska tasaamix xukunka wuxuu ku magacaabaa waa maxalulxukmi xukunku ma og tahay waa annahyu can isalaati wa dafni taaseen xukunka laakiin xukun maxalkii weeye hadda wuxuu ula jeedaa saddexda waqti ee la xukunkan uu ku xihan yahay saddexda waqti mid ka miduu ula jeedaa waalxukmu haani xukunka labaad maalinta jumcada ula jeedaa cinda shaaficiyi shaafici musnadkiisa agtiisa xaal u ahaaday musnadka shaafici weeye min xadiidi abi hurayra ayuu ka ahaaday abu hurayra wuxuu ku wariyey musnadkiisa min xadiidi abi hurayra min xadiidi abi hurayra ayuu ku wariyey bisanadin daciifin sanad daciifuuna ku wariyey weliba dacfi aad u daran weeye dacfi oo aad u daran weeye dacfigaasu sababtoo ah waxaa ku jira nin la yidhaahdo sanadka ibraahim ibnu muxamed alslami ninkaasaa ku jira ibraahim ibnu muxamed alslami waa matruukulxadiid waxaa kaloo ku jira nin la yidhaahdo isxaaq ibnu abi farwa oo asna matruuk ah waa laba matruuq a ku jiraan laba matruuq ayaa ku jiraan marka waa daciif dacfigiisu weliba aada u daran yahay wey sanadka waxaa ku jira ibraahim ibnu muxamed alslami bal bacdu ahlicilmi kadaab weeye yidhahdeen sida imaam maalik iyo yaxya ibnu qadaan yaxya ibnu maciin iyo qayrkoodba ibnu cabdilhaadi ayaa tanqiixa sidaas ku caddeeyey xaafid ibnu xajarna taqriibka wuxuu ku yidhi matruuq weeye isxaaq ibn abi farwana waa matruuq asna taqriibku ku cadday xaafid ibnu xajar marka labadaasaa ku jiraan waa daciif aad u daran weliba bal ahlucilmiga gobolkoodba waxa weeyaan daciifba inuu ka sii daran yahay ayayba u suureeyeenba wakadaa sidaasoo kale xadiidku ugu sugnaaday liabi hurayra marka waxaan rabaa liabi daawuud laakiin intaan abi daawud u gudmin xadiidka hore aan dhammayne xadiidkaas daciifka abi hurayra oo laga wariyo sanadka daciifka lagu wariyey waxaa siyaadaha ku jirta siyaada ku jirta wasaada wuxuu ku siyaadiyey xadiidka abi hurayra ilaa yowma aljumca maalinta jumcadu kuma jirto maalinta cinda alistiwaa marka la joogo salaadu waa xaaraan laakiin maalinka jumcuhu kuma jiro maalinka jumcaha waa la iska tukan karaa cinda alistiwaa xadiiskaas daciifkaa saasuu ku siyaadiyey xadiiskaas daciifka ah ee labada matruug ku jiraan wuxuu siyaadiyey ilaa yom aljumca maalinta jumcada laga soo reeba kaa sidaasuu siyaadiyey wakadaa sidaasoo kaleu li abi daawuud ugu sugnaaday can abi qataada xadiidku abi qataadaasna ka wariyey naxwuhu mid la mid ah laakiin asna waa daciif midkan kalena waa daciif laba cilaana ku jirta kan cilada koobaad waxaa ku jira ninka la idhaha layth ibnu abi sulaym layth ibnu abi sulaym oo saduuq ah weliba isku dardaray aana la kala oqoon axaadiistiisa wixii laga wariyey qabla alikhtilaaq iyo bacda alikhtilaaq taqriibku ku caddeeyey xaafid ibn xajar cilo kalena waa ku jirtaa inqiaaca ku jira inqiaac ayaa ku jira oo abulkhaliil nin la yidhahdaa ka wariya abuqataada waxna kama maqan abulkhaliil ayaa abuqataada ka warina waxna kama maqan marka inqiaacna waa ku jiraa nin daciifa oo layth ibnu abi sulaymna waa ku jiraa labadaas cilo darteedu asna daciif u labada xadiisba waa laba xadiis oo daciif ah labada xadiisba waa laba xadiis oo daciif haddaba shanta waqti ee aan soo ogaanay in salaad la tukadaa inay xaaraamtoo nabigu diiday salaada la diidayaa waa midee laba qowl ayay ka leeyihiin ahlucilmiga qowl wuxuu leeyahay waa salaad oo dhan la kala qaadi maa salaad oo dhan waa mamnuuc wax salaada lama tukan karo waktigaas kadib aimada sidaas ku tagtayna waxaa ka mid ah abu xaniifa malikiya axmed bin xambal qowlkiisa mashhuurka sidaasay mareen axaadiista ku soo aroortay wakhtiyaalkaas in la diido in la tukadaana xaddu tawaaturay gaartay axaadiista ugu xooga badan way axaadiista qowlka labaad wuxuu leeyahay salaada waa labo salaad horta salaadaha laga hadla waa salaadaha sunnada salaadaha laga hadla waa salaad sunaa salaadaha sunnadaa marka waa labo salaad sabab leh sababaa keenay sida rawaatibtii oo kale iyo sida taxiyatulmasjidkii oo kale taxiyatulmasjidkii oo kale sababay leedahay amase salaadii oo waxa weeyaan raatibad ahay oo awal kaa tagtay qado wey oo salaad kaa tagtay ama mid waajiba oo hataa kaa tagtay salaad sabab leh sida taxiyatulmasjidkii sida ragcatay lwudu waa weyse qaadatay laba ragcaad tukalehe sida salaatulkusuufkii qoraxdiia waqtigaas madoobaatay ama dayixi iyo waxyaalaha lamidka salaad sabab ay keentay iyo salaad oo aan sabab keenina sunna mutlaqa ah mogta hadda waktigan oo kale oo bayna alcishaa-aynka ah inta iska istaagtaad konton ragca iska tukan karta sunna mulaqa la yidhahda sunna mulaqa la yidhahda baradii inta iska istaagtaa dhowr ragca iska tuke sunna mulaa la yidhahda duurka markaad tukato ilaa casri laga gaarayo intaas hartaad tukan karta boqol ragcaad aad tukan karto waad tukan karta sunna mulaa la yidhahda marka salaada labadaasa loo qaybina imaamu shaafici raximahullah wuxuu yidhi salaada la diidayo oo waktigaas nabigu uu diidayo sala allahu calayh wasalam oo ay xaaraanta tahay waktigaas in la tukado waa sunada mulaqada ah amaa salaada sabab kale sida salaad qadaho kaa tagtay sida taxiyatulmasjid masjidaad soo gashay sida haddii qoraxdii madoobaata ama dayixi kuwaas sabab ay leeyihiin waa la tukanaa waktiyaalkaas oo waktu nahyiga ah waa la tukanaa awqaatu nahyi qowlkaasaana raajixa xagga daliil ahaan imaamu shaafici uu ku tegey bacdulxanaabilana waa ku taganaa bilkhadaab iyo ibnu caqiil iyo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim iyo way ku raaceen marka qowlka qawiga ah waa qowlkaas waa qowlkaas qawiga ah sababta ay tahay adilo badanaa tusayda waxaa ka mid ah oo noogu imaan doona darsigeenna dhexdiisaba nabiga sala allahu calayh wasalam labada ragcood duhurka raatibadiisa in waxa weeye inta wafdi u yimid ka mashquuliyey bacda salaati alcasri yuuna tukaday bacda salaati alcasri ayuu tukaday taasaa ka mid ah sidaasoo kale waxaa kan la mid ah salaada subax ayaa nabigu sala allahu calayh wasalam saxaabada tujiyey markii salaadii laga baxay uu nabigu wuxuu arkay laba ninoo halkaas fadhidoon dadka la tukan markaasuu weydiiyey markaas yidhahdeen guryaheenna yaan kusoo tukan markaasuu ku yidhi haddaad guryihiinna kusoo tukataan kadibna masjidka aad timaadaanoo jamaaco lagu tukanaa la tukada sunna iniin tahay salaadii subax markay tukadeen kadib uu amra sidoo kale rawaatibtaan ugu tegi doonaahe labada ragco ee salaada subax ka horeeya qofkay ka tagaan oo salaaddii subaxuu tukada iyagoo isagoon labadii tukan masjidkii yuu yimid labadii intuusan tukan guriga kuma soo tukan masaajidkii markuu yimidna wuxuu arkay salaaddii waajibkeeda lagu jiro mar haddii waajibka lagu jirana sunno ma geli karti qofkaasoo kaleeto labada ragca waa tukana salaad subax markii laga baxo ayadana xadiidkeedu arki doono iyo adilo badan oo kale adilooyinkaasa marka waxay tusayaan salaada la diidayaa waa salaad aan sabab lahayn oo sunna mutlaqa ah laakiin sunnada sabab kale waa la tukanaa iyo waajibkii qallada ahaa intaba waa la tukanaa waa la tukanaa marka qowlka oo raajixa ah waa qowlkaas weeye waa qowlkaas weeye maalinka jumcada ah imaam shaafici xadiidkaas daciifkaa u deliishaday waana soo reebay oo wuxuu uhi maalinka jumcada ah waa laga reebaa asaga cinda alistiwa waa laiska tukan karaa imaamu shaaficina aimo kalea ku raacayo shekhu islaam temiya iyo waa ku raacin iyo aimo kaleba qowlkaasna waxaa quwo siinaya axaadiis saxiixa oo jumcada ku soo aroortay oo nabigu uu leeyahay sala allahu calayh wasalam qofka jumcada soo aada waqti hore oo subax hore yimaada oo iska tukada ilaa khadiibka uu ka istaagayo ilaa khadiibka uu ka soo gelayaan rabaa ilaa khadiibka uu soo gelayo qofka iska tukada ajar weynuu leeyahy xadiidkaas markaa wuxuu nabigu ku xiray oo uu macnaha salaada joojinteedii khadiibku inuu soo galo waana xadiid saxiixa ilaa khadiibka uu soo gelayo qofku maalinta jumcada markuu masaajidka soo galo intuu rabo tukan kara intuu rabo oo ragco tukan karaa duu xataa subax horuu yimid hal saacuu yimid khadiibkiiu sugaa ilaa khadiibku ka soo gelayu wada intuu rabu iska tukan waxuu salaadaas joojina marka khadiibku soo galo marka xadiidkaas waa laga fahmaa in waktiga jumcada laga reebayo laga soo istadnoonayo wakhtiyaalka oo salaada ay mamnuuc tahay sunnada mutlaqada in la tukado marka waktigaasaa laga soo reebaya makaan laga soo reebayana xadiidka soo socda caddayna waa kana wa can jubayr ibni mucim waxaa laga wariye radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafow laa tamnacuu ha diidinina laa tamnacuu ha u diidinina axaddan qof qofkaasoo daafa dawaafay bi haadalbeyti beytkan kacbada ah oo wasallaa tukaday ayat ayata saacatin saacadtii ka ah oo shaa uu doono saacaddaasoo min leylin habeen ah ow nahaarin maalin ah rawaahu lkhamsatu shantiya wariyeen wa saxaaxaw tirmidi ayaa saxiix yaray iyo wabnu xibbaan xadiidkan xadiid saxiixa weeye xaakima saxiix yeel calaa shardi muslim weeyuu yidhi xaafid dahabi waa ku waafaqay sheekh naasiudiin albanina irwaau qaliilka waa sidaasoo kale ugu waafaqay waa xadiid saxiixa tirmidi iyo ibnu xibbaanna iyo waa saxiix yeeleen aimo badana qawiyeeyeen xadiidkan waxaa wariyey raawi oo wariyey waa jubayr ibnu mucim jubayr ibnu mucim ibnu cadiy alqurashiy annawfaliy radia allahu canhu wuxuu caalim ku ahaa nasabka quraysheed nasabka quraysh qabaa'ilkeedu siday u kala dhasheen iyo abtiriskeeda taasuu caalim ku ahaa iyo carabtaba waxaana ka bartay uu yidhi cilmigaas abubakar sidiiq aibara yidhi qabiilku siduu u kala dhasho cilmigaas aad uu ugu oqoon badnaa abubakar sidiq waana cilmi muhiim ah in la barto qabaa'ilka iyo siday u kala dhasheen iyo nasabkooda iyo waa cilmi muhiim ah cilmi muhiima wey abubakar sidiiqaan ka bartay u dagaalkii beder kadib markii asaaradii bedra la gadayey oo la furanayey ayuu soo galay oo u yimid magaalada madiina maxaabiis uga xirneed inuu furto isagoo marka markaas aan muslim ahayn ayu maqlay nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo salaad maqrib ku tujinaya suuratu duur marka am khuliquu min hayri shay am hum lkhaaliquun markuu soo gaaray kaada qalbi an yadiir qalbigaygiyaa wuxuu ku sigtuuri inuu haado asaga dhamma siduu qur-aankaas ii taiiriyey qalbigaygi si u ta'iiriyey markaasna muslim maahan ogaada annagana anagii muslimiinaha qalbigayagii uusan waxa weyn qur-aankii uusan ta'iirin waa ayandar wuxuu islaamay bayna sulxi اxudayba wa fatxi maka sulxi اxudayba heshiiskii iyo maka furashadeeda inta udhaxayd uu islaamay wuxuuna dhintay konton iyo sideed hijriyadu markay ahayd wa can jubayr ibni mudcim ayaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafo cabdimanaaf waa awowga saddexaad ee nabiga sala allahu calayh wasalam moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf cabdimanaaf waa awowga saddexaad ee nabiga awowgiisa koobaad waa cabdilmualib awowga labaadna waa haashim kan saddexaadna waa cabdimanaaf awowga saddexaad wey muxuu ayaga ula hadlayaa wuxuu la hadlayaa ayagu waa dadkii hayay kacbada furaheeda oo macnaha waxaan ula jeedaa mas-uuliyadda beytka sadanada xijaabada dadkii mas-uulka ka ahaa wey sadanada oo waxa weyn adeega kacbada iyo waardiyaheeda ayagaa mas-uul ka ahaa marka maadaama ay mas-uul ka ahaayeen ayagu hadalka ku wajahay yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafo laa tamnacuu ha u diidinina axadan qof qofkaasoo daafa dawaafay bi haadalbeyti beytkan oo wasallaa tukaday ayata saaca saacatii ka ah oo shaaa uu doonay saacaddaasoo min leylin habeen ah ow nahaarin maalin ah saacadday rabto ahaato qofkii dawaafaya amase waxweyn ku tukanaya ha u diidinin xadiidkaasna waxay ka qaateen ahlucilmiga gobolka mid ah in waxa weeyaan makaan laga soo reebaya awqaaddii nahyiga uu soo arooray makaana laga soo reeba waana qowlka mashhuurka shaaficiyada makaankaas waxa weeyaan maka almukarama qofka jooga masjidulxaraam waktiyadoo dhan waa tukanaa wakti isaga ka xaaraam ah ma jirto salaadaha sunnada mutlaqaa awqaadoo dhan waa tukan kara isagu marka shantii waqti ee salaada la diiday sunnada mutlaqada in la tukado makaanna waa laga reebay waqtigana waa laga reebay makaanka laga soo reebay waa maxay maka waqtiga laga reebana waa maxay yowmu jumca maalinta jumcada oo istiwaheeda marka cinda istiwa la maraydo intaas ayaa laga reeba intaasaa laga reebaya rawaahu lhamsatu shantii xadiiska wariyan waa saxaahu tirmidi wa bnu xibaan وعن بن cمر cبداللhi بن cمر لga wariy رضي الله عنهma عن النبي نبigu ka wariyey صلى الله عليه وسلم qaaل نaبgu wuxuu yidhi الشhفق nuurka alxمرaة waa gaduudka رawaaهu daarqطنiyaa wariyey وصaحaxa wuxuu صaحيiح ka dhigay بن khuزayمa iyo وqayruhu qayrkiisba وqفahu inuu mوquuف yahay xadiikan waa mوquuف marفuuc ahaan waa ضaعiif sida xaafidku waa u cadeeyey oo daaruqudni iyo waxa weeyaan ayaa wariyey ibnu khusayme iyo a'imo kalea yidhi marka waa mawquuf cabdullaahi ibnu cumar fadwadiis weeye qowl uu iska leeyahy cabdullahi ibnu cumar weeye waa mawquuf waa saas asagaa yidhi ashafaqu alxumr in nabiga loo rafciyaa taas waa daciif markaas ma sugna taas marka a'imo badana sidaas u caddeeyeen imaamubayhaqi sunanka ayuu ku caddeeyu yidhi asaxiixu mawquuf sida saxdaa waa inuu mawquuf yahay ibnu cabdilhaadina wuxuu hi rawaahu daaruqudniyaa wariyey mawquufan min qowli ibni cumar wa huwa ashbahu sidaasaana xaqa u ekaansho badan nawowi wuxuu yidhi bayhaqiyaa wariyey walaysa bihaabiti can inabiy nabiga kama sugna markaasuu sheegay inuu ka sugan yahay cabdullaahi bni cumar isagoo mawquuf ah bayhaqiyaana yidhi isnaadkiisu waa saxiix waana ka sugan yahay waxa weeyaan cabdullahi bni cumar marka waa qowl cabdullaahi bni cumar wuxuuna xadiidkaasu faa'iideynaa oo macnaha qowlkaas cabdullaahi bni cumar xadiidkii horay aan u soo marnay oo maqribka markuu waqtigiisa sheegaya xadiidka cabdullahi bni camar ibni caas ee ugu horreeyey mawaaqiidda ee uu yidhi nabigu wa waqtu salaati lmaqrib maa lam yaqibi shafaqu waa intaan shafaqu qarsoomin shafaqaasuu noo fasira cabdullahi bni cumar shafaqaas ayaa laba qowl culmmadu leeyihi qowl wuxuu leeyahay shafaqaas waa caddaanka caddaanka meeshaas markay qoraxdu dhacdo oy cabaar sii maqnaato ku ka muuqda caddaankaas weeye qowlaa leh qowlna wuxuu leeyahay shafaqu caddaanka maahana waa gaduudka gaduudkaana horeeya qoraxdu markay dhacdo isla markii gaduuda ku bilaabana meesha gaduudkaas waa xoogaaba waa xoogaa aad u xoogaaba haddana waa baaba-a caddaankiiya baaqi noqona labadaas qowlay ahlucilmigu leeyihi cabdullahi ibni cumar wuxuu leeyay marka shafaqa laydiin sheegayaa waa gaduudka ee caddaanka maaha hale caddaanku goormo habeenka xataa laba sac inuu gaara dhici karto caddaanku waa daaca waa daaca mawquuf ha ahaadee waa xuju sababtoo ah baxiga hadda la baarayaa mas'alada qaabka loo baxina waxay tahay waa baxi luqawiya oo luqa ahaan shafaq maxaa la yidhaha laga hadla moogtahay ilaa shafaqa markuu dhammaado in maqrib dhammaana nabigaa sheegay sala allahu alay slm laakiin luqa ahaan shafaq maxaa la yidhaahdaa taasaa la baxina ahlu luqana sidaas ayay soo naqliyeen sida khaliil oo kale faraa oo kale zajaaj oo kale ibnu durayd oo kale waxay yidhahdaan shafaqa waxaa la yidhaahdaa gaduudka gaduudka ayaa la yidhaahdaa faraa oo kaleeto wuxuu yidhi macaani qur'aanka carabtu waxay tidhaahdaa carabtu waxay tidhahdaa on ka maqlayuu yidhi calayhi thawbun masbuuq kaannahu shafaq ninkaan mara la rinjiyeeyuu wataa oo aad moodo shafaqi wa kaana axmara wuxuuna weeye mid gaduudan ayuu ahaa marka shafaq waxay carabtu u isticmaalaan gaduudka cabdullaahi ibnu cumarna qowlkiisu waa xujo maxaa yeele waa ahlu luqa waa quraysh waa ahlu luqa marka halkaasna waxaan ka ogaanay waqtiga maqribka uu dhammaanayo waa gaduudku markuu dhammaado ee ma ahan markuu caddaanku dhammaado taas ayaan halkaasna ka faa'iidaysanay halkaasna taasaan ka faa'iidnay aa qowlkiisu waa xuju xagga luqa ahaan wa can ibni cabaasin cabdullaahi bni cabaas waxaa laga wariya radi allahu canhuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alfajru fajarku fejraani waa laba fajar fejrun fajar fajarkaasoo yuxarimu xaaraamtinimaynaya adcaama cuntada oo qofkii rabay inuu soomo ay xaaraam ka tahay cunto inuu cuno mar haddii fajarkaasu dhasho wa taxilu waxaana xalaal noqonayda fiihi fajarkaas marka la arko asalaatu salaadii subax salaadii subaxaana xalaal noqoyda iyo wa fajrun fajar fajarkaasoo taxrumu ay xaaraam tahay fiihi dhexdiisa asalaatu salaadii macnaha salaadii subax in la tukado maxaa yaele habeen weeye kaasu eey salaatu subxi xaafid maxaa jira hadalkaas iskale eey salaada xaaraamta ah waxa weeye salaatu subxi laakiin salaad kale uu iska tukan karo qofka wayaxilu waxaana xalaala fiihi waqtigaas adcaam cunto fiihi fajarkaas maxaa yaele waa habeen rawaahu ibnu khusayma wariyey wlxaakim wa saxaxaahu ibnu khusayme iyo xaakim ayaana saxiix yeeleen xadiidkan waa xadiis saxiixa ahlucilmi badana qawiyeeyey xaakim ibnu khusayma xaafidu dahabi sheekh naasirudiin albani iyo keyrkood ayaa qawiyeeyeen xadiidka waa xadiis saxiixa walilxaakimi xaakimna waxaa u sugnaaday fii xadiidi jaabir xadiidka jaabir radi allahu canhu naxwi xadiiska mid la mid ah wasaada wuxuuna ku siyaadiyey fi ladii fajarka yuxarimu xarimaya addacaama cuntada midka marka uu dhasho fajarka markuu dhasho qofkii soomayay cuntadu ka xaaraam tahay tilmaanuu nabigu ka baxshay wuxuu yidhi innahu fajarkaasu yadhabu waa tagaa mustadiilan xaalu yahay midkii ku dhirirsan fil ufuqi jihadaas mashriq oo dhan jihada qorax ka soo bax oo bari uu saas ugu dhirirsan yahy saas ugu dhiirsan yihi wa fil aakhari midka kale oo fajarka kale laba fajar weeye moogta fajarkii hore fajarkii hore waa sheegna waxaan idhi fajarkii dambe oo waa midka nuurkiisu saas u ballaarto wa fil aakhari fajarka kale waa kee waa midka hore oo salaadii subaxna xaaraan tahay cuntadiina uu cuni karo qofkii soomayey wa fil aakhari midka kaleo fajarka kalaa innahu fajarkaasu ka danabi sirxaani uubatada saynteedoo kale waa uubatada ama yeyda ama ey dibadeedka waa isku mide saynteedoo kale waay sayn yaryaray leedaho afkana bulush weyn ku leh saynteedoo kale waay maahan dhurwaa maahan dibi lama yidha dhurwaaga xadiidkan asna waa saxiix xaakima saxiix yeele xaafid dahabiya ku waafaqay waa xadiid saxiixa wuxuu faa'iideynaa marka xadiidkan fajarka waa labo fajarka waa labo waa labo fajarku fajar hore iyo fajar dambe fajarka hore marka habeenka aakhirkiisa ay tahay intaan salaadu dhalan iftiina saas u istaaga iftiin asaas u istaaga marka qofkan aada ugu fiirsan wuxuu u qaadanaa in salaadii subax dhalatay mana dhalan weli saas u istaagaa sida uubatadu saynta kor ugu taagto midkaas qofkii soomi rabay cuntadii ka xarimi maa waa iska cuni kara xaala waa habeen markuu cabaar taagnaada kadibna waa baaba'a markaas mugdu caadiya meeshii noqota waa la weyna salaad subaxna kaas laguma tukan karo maxaa yaele waa habeen marka muddo la joogo kadib waxaa dhalanaa fajarkii dhabta ahaa oo salaada subax ku dhalanayda kaas waa isdadbaa dhinacaas oo qoraxdu ka soo baxdo bari oo dhan dhankaas bariyuu saas isku dalbay saas kor uma taagna saasuu isku dadbaa kaas mar haddii la arko qofkii soomi rabay cunta waa ka xaran maxaa yaele waa maalin salaadii subaxna waa xalaal markaas in la tukadaa oo waa xaq marka aad u kala saara taas marka waxay ku tusaydaa qofka mu'adinka ah in laasim ay tahay qof ahlu khibra inuu yahay qof caarif ah oo garan ah oo qaada sida ay laasim u tahay qof aamina inuu yahay oo shardi ay u tahay mu'adinka waa inuu yahay qof aamin oo diintiisa lagu kalsoonaa karo ee qof aan tadayunkiisuba fiicnayn ma laga dhigo mu'adin sababtoo ad boqolaal qofaa ku suxurane kumanaan iyo malaayiin dadaa ku soomi malaayiin dadaa ku afure qofka mu'adinka laga dhigaa waa inuu yahay qof koow ammaano leh iyo diin haddana qof oqoon leh waa inuu yahay oo cilmigii shariicada ee axkaamtii ku tacalluqday aadaanka oqoon u leh ee xil iska saaraya marka mu'adinka waa qof la xulay ayaan darada haysatay ka mid taha soomaalida qofka mu'adinka waxa qiimaha ugu fadhiyaba inaysan fahmin marka uun caruur yar iyo nin odayo caamiyahoo aan hal xubun oqoonin iyo mid aan dhallinyaro ahoo isna aan wax xubuna garayn iyo qofka un laleey qofki un laleey waa dhawaaqi karaa laydhaha noo dhawaaq laakiin waa arrin qalad weyn maxaa yeele axkaamta ugu waaweyn muslimiinta ku xihan adinka salaada adigood iska ganacsanay suuqaagaad iskaga jirtaa asagu wuxuu u taagan yahay salaada inuu ilaaliyo muslimiintaasoo dhan salaadoodu ilaaliyo qiimaha ugu fadhiya muslimiinta markuu aadaano dumarkii guryaha joogay halkoodii salaaddii ka gelaya ta weesaystaan ayay hore ka tukanayen dhammaan dadkii muslimiinta ee shaqooyinka kale jirna waa soo dhaqaajinaya masaajidkii soo aaday qofkii cudurdaar lahaayo masjid imaan karina waa tukana rugnigii ugu weynaa bacda shaadatayn ayuu u taagan yaho ilaalina rugnigii afraadoo soonkaana asaga waxa wey waana lagu soomino suxuurta waa la joojina waana lagu afura marka waxa ugu fadhiya muslimiinta waa macno weyn waa in muslimiintu saas u dareemayaa qofka marka laga dhigayo qof sidaas loo gartay waa inuu waa sidaas wey وعن بن عbاس رضي الله عنه عبد الله بن عbاس waa l i قال wuxuu yihi قاaل رasuuل اللhi رasuulka ilah وuu yihi sلى الله عليه وسلم الفjru فjrku فjrana waa laba فjr waa laba فjr فjru فjr يuxarimu xaaraamtinimayna aطcama cuntada macnaha qofkii soomi rabay mar hadduu فjrkaasu dhasho untadii waa ka aaraam cuntadii waa ka xaaraam وataxilu waxaana xalaala فيhi فjrkaas aلsalaaةu salaadii oo mar haddii fajarkaasu dhasho salaadii xalaal ah salaada loola jeedana waa salaadii subax ee salaada kale kan horeba waxa weeyaan salaada kaleeto kan horeba xalaalay ahayd ee salaadii subax ayaa xalaal noqonay wa fajru fajarna taxrumu waxaa xaaraana fiihi dhexdiisa asalaatu salaad ey xaafidkaa kuu fasiray salaatu subxi salaada subaxa xaaraana salaad kale waa banaantah laakiin salaad subax waa xaaraan maxaa yeele waa habeen habeenna salaad subax in la tukada xaaraan wey taasna waxay ku tusaydaa salaada subax iyadoon tukan xaaraan wey in la tukada mana gudbaydo qofkaasu ma uusan tukan salaad subax haddii allaahu akbar la yidhahdo la xirto iyadoon salaaddii dhalan waa arrin xaaraan ah qofkii hadduusan qof aamin ah faqiih ah uusan ahaynna markuun dhawaaq maqlo hadeertaan bal subaxyadan u fiirsada usbuucan iyo usbuucii hore salaad subax isku waqti ma dhalo waxaad maqlee mid iska dhawaaqaya waqtigii bil ka hor markii la adini jiro waa dhawaaqa bacaawa dhegeyso waa maqle xelaha la yaab kale waa dhawaaqa saacada meel ugu xidhan hal daqiiqa kama dib dhaco saas u fiirina waana habeen weyn waan la yaab habeen dhaweed midaan maqle waa dhawaaqay waa yaab waxaanse muslimiinto dhan sidaana hal mid waa ku raaci diid alxamdu lilah waqtigii ay salaadii dhalataan muadiniintu adimeen laakiin kooxuu la kaxay kulliba asba iyo dad badan oo guryaha jooga war ilaahay uga cabsada waxaas subxaan allah adinkuna ansixi maa salaadana haddii la galo iyadoon dhalan ma ansaxayo welidaa saas daraaddeeda saxaabada gobol ka mida sida abu muusa alashcari oo kaleeto salaad subaxuu saddex goor tujiyo isagoo rabe cadow inuu weeraro salaad awelka ka tukado ayuu galaa waxaa caddaata inaysan dhalan waa ku celiy ila ma ansixintaas wey waa ku celiy haddana marka laasim waxaa ku ah dadka salaada tukada waqtigiiyoon dhalan inay salaadda mar kale tukadaan waajibay ku tahay maysan tukan ayagu maysan tukan saddex gooruu ku celiy abu muusa alashcari cabdullah ibn cumar ibn saddex gooruu ku celiy laasimu in lagu celiyo marka waa in aad looga fiirsado salaaduna waaba xaaraan in la tukada waqtigaa salaad subax iyadiyoon dhalan waaba xaaraan waqtiga awalkiisa in la tukada waa fiicanta laakiin awalkii haddaadan sugi karin horena waa usoo ogaan in la sugo waxa weeyaan inaad hubsato sidaas ku dadaal hubsato maxaa yaele haddii salaada dhalatay oo si fiican u cad la galo waa la hubaa salaaddii waqtigeedii waa la tukaday laakiin waqtigii fadliga badnaa unbaa ku dhaafay markay cadaato xataa hadii la tukado waqtigii fadliga badnaa ayaa ku dhaafay maana waqtigeedii waa la tukaday laakiin salaadii oon dhalaan haddaad xidhato maba ansaxaydaba waa in laasim arrintaasi la fahmo weliba magaalada iyo iftiinka iyo dayaxa iyo nalalka iyo dhib badan ayay keenayaan marka in aad loogu dadaalo wey in aada loogu dadaalo wey wayaxilu waxaana xalaal noqonaa salaa fajarkaas fiihi dhexdiisa addacaamu cuntadiyo xalaal waa fajarka hore fajarka hore wey rawaahu ibnu khusayma ayaa wariyey walxaakim wasaxaxaahu walilxaakim waxaa u sugnaaday fii xadiidi jaabir radia allaahu canh naxwu xadiidka mid la mid ah wasaada wuxuu ku siyaadiyey fi ladii fajarka yuxarimu xarimaya addacaama cuntada inahu fajarkaas waa midka salaad subax lagu tukanaa yadhabu waa tagaa mustadilan xaal yahay mid ku dhirirsan filufuqi jihada jihadaas mashriq ama qorax ka soo bax ama bari jihadaasu saas iskugu dadba ma aha wax meel yar ka taagan ma ma aha wa fil aakhari fajarka kale waa midka waxawy hore inahu fajarka hore nabigu wuxuu ka yidhi ka danabi sirxaan uubatada saynteedoo kale weeye uubatada saynteedoo kale weeye oo macnaheeda waxa way saasuu u dheeriya saasuu u dheeryahay kadibna waa baaba'aa markii muddo la joogo kadibna waa baaba'aa wacan ibni mascuudin cabdullahi bn mascuud waxa laga wariya radi allahu canhu qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam afdal acmaali acmaal waxa u fadli badan asalaatu salaad salaadaasoo fii awali waqtihaa waqtigeeda awalkeeda ahaatay rawaahu tirmidiya weriye walxaakim wasaxaxaahu wayna saxiix yeeleen wa aslu xadiiska asalkiisuna fi saxiixayni bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay xadiidkaas waa xadiis saxiix ah aimo badana qawiyeeyeen sida xaakim iyo tirmidi iyo shucayb rafnauud saxiix ibnu xibbaan laftigiisa waa ku sugan yahay sheekh naasirudiin albaani saxiixu jaamicu saqiirku ku saxiix yeelay xadiidkan asalkiisu bukhaari muslim ku yaallay muxuu asalka uga leexday kan bukhaari muslim muxuu u qori waayey wuxuu uga leexday macnaha uu hadda rabo halkan xaafidku macnahaas lafdiga bukhaari muslim kuma jiro oo waa maxay waxa weeyaan lafdiga bukhaari muslim kuma jiro awal waqtiha waqtiga awalkiisa kuma jiro asalaatu fii waqtiha wey lafdiga bukhaari muslim salaad waqtigeeda lagu tukaday lafdiga bukhaari muslim haddana maxalushaahidka waxa uu rabaa xaafidku inuu salaada waqtigeedu markuu dhasho awalka in laga tukada in u ajir badanta inuu daliil u keeno sidaas weeyaan wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam afdalu lacmaali acmaalkan ugu fadliga badan asalaatu waa salaad fii awali waqtiha waqtigeeda ugu horey lagu tukado marka tanuna waxay tusaydaa in salaad walba waqtiga awalka laga tukado laakiin laba salaadood aa laga soo reebi oon hore u soo ogaanay salaada koobaad waa ceshaha ceshaha waxaa u fadli badan in dib loo dhigo ilaa uluka laga gaarsiiyo ilaa ulusi lagala gaarsiiyo oo habeenka markuu inta saddex loo qaybiyo hal meel markay tagto ama afar saac oo kaleeto ay meelaha ku dhowdhow ceshaha kaasaa u fadli badan waxaa kaloo laga soo reebin qoraxdu markay aad u kulushahay duhurka waa in la qaboojiyo xoogaa dib loo dhigo labadaasaa laga soo istinoona labadaba horaan usoo ogaan inta kale salaadaha waxaa u ajar badan awalka in laga tukado marka meeshaas juhdi badanay u baahan tahay waa maxay salaadiiyoon waqtigeedii gelin ma ansaxaydaba waa in la hubsado haddana waa in lagu dadaalo waktiga ugu horeeyay salaadu qalato in la tukado laba arrimood oo muhiimo wey rawaahu tirmidia wariyey walxaakim wasaxaxahu wa asluhu fi صaxiixayn asalkiisuna bukhaari muslim ku yaala wacan abi maxduurata radia allahu canhu ana nabiya sala اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi walu lwaqti waktiga ugu horeeya ridwaan ullah waa ilaahay raalliahanshadiisa waa derajada ugu sarayda wa awsadu waktiga dhexdiisana raxmatullahi waa naxariis ilaahay waa iyaduna qayr fara badan raxmadda alle laakiin ridwaanu ayaa ka sarreeya wa aakhiruhu waktiga aakhirkiisana cafwullahi waa ilahay cafiskiisa ilaha iska cafina qofkaasu gabadfalu sameeyo salaaddii dib u dhigay laakiin ilaha iska cafina akhrajahu daarqudniyaa wariyey bisanadin daciifin jiddan daciif aad u daran weeye kanu maahan xataa dacfi yar iyo wax la kabi karo iyo midna maaha bal mawduuc ayuu ka cabiray muxaqiqa amiin samiir ibnu amiin azuhayri waaba mawduuc sidaasayna aimo kalen hortiis yihaahdeen sababtoo ah sanadka waxaa uga jira ibraahim ibnu zakariya alcijli ibraahim ibnu zakariya a'imada gabolkoodu waxay ku tilmaameen inuu yahay kadaab heerkaas inuu gaarsiisan yahay ayay ku tilmaameen marka waa daciif aad u daran bal aimada gobolkood waxayba gaarsiiyeen sidaan sheegnay mawduuc inuu yahay ibraahim ibnu zakariya ayaa ku jira sanadka sidaas darteeda waa daciif daran sababtoo ah aimada gobolkood waxay yidhaahdeen xadaa can ihiqaati bilbawaadiil aimada hiqaadaahu wuxuu ka wariyaa axaadiis baatil ah ibnu cadiy ayaa yidhi ibnu cadiy ayaa weri ayaa yidhi markaasuu inta xadiidkan soo arooriyuu yidhi xadiidkaas iyo kuwo kaleba ibraahim ibnu zakariya wariya dhammaantood ama badankoodana waxa weya waa kayru maxfuud waa kayru maxfuud marka taas weeyaan marka ninkaasaa ku jira sidaas darteeda kaasuu wax sal iyo raadle iyo wax la ictimaado midna ma ahan wax la ictimaado maaha weli tirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday min xadiidi ibni cumar cabdullah ibn cumar xadiidkiisa naxwi mid la mid ah duuna alawsadi kuma jirin ee awalka iyo waxa weeyaan aaqirka ku jira wa huwa daciifun aydan asna waa daciif asna waa daciif weliba isaguna waa la mid oo dacfigiisu waa shadiid aad u daran ama waaba mawduucba waaba mawduuc maxaa yaele sanadka waxaa uga jira yacquub ibnulwaliid waana kadaab weliba kadaabiinta kuwa ugu waaweynu ku jira sida imaam axmed uu yidhi bayhaqi wuxuu yidhi haadaa xadiiu yucrafu biyacquub ibn اlwaliid almadani waxaa loo yaqaan xadiidkan xadiidkii yacquub ibn اlwaliid almadani wa yacquub munkar xadiid yacquubna xadiidkiisu waa munkar dacafahu yaxya ibnu maciin ayaa daciifiyey wa kadabahu waxaa kadaab ku tilmaamay axmed ibnu xambal wa saa'ir اlxufaad iyo xufaadda dhammaantood wanasabuuhu waxayna u nisbeeyeen ila alwadci inuu axaadiista isagu samayso inuu jeebkiisa ka sameeyo axaadiis oo inta hadal beena sameeyo yidhaha nabigaa yidhi saasaa lagu yaqaan markaasuu nacuudu billahi min alkhudlaan ilaahan ka magan gelaynaa hoojinta kan waa hoogay kan waa mid hoogay hooggiisoo kalean alle ka magan gelaynaana nabiga ku been abuurano badana kuwa nabiga ku been abuurta hadeer wadaacinta inta iska istaago wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala la ala sl mana dhihinaba waa been asagu hadda sameeyo ama mid kaluu ka soo maqo وعن بن cمر cبdاللhi بن cمر waa l weri رضي الله عنهma أنa رasuuل الhi rasuulka ilaahi sلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahi qaala wuxuu yidhi lاa saلaaةa salaadu ma ahaanin baعda الfjri fjrka ka gadaal baعda اfjri hadda loolama jeedo baعda salaaة الfjri midaan baعda الfjri fjrka dhalashadiisa ka gadaal ilaa sajdatayni laba ragca maahan sajdatayni ragcatayna loola jeeda hadda sajdada ragca loola jeeda laba ragca maahan akraja waxay xadiiska soo saareen alhamsatu shanti ila nasaa-iya nasaa-i maahane ila nasaa-iya nasaa-i maahane xadiidkan waa xadiid saxiixa sheekh naasirudiin albani saxiix tirmidiga ayuu ku saxiix yeelay wa fii riwaayati cabdirasaaqna waxaa ku sugnaa laa salaata salaad ma ahanin bacda duluuci ilfajri fajarka dhalashadiisa ka gadaal ilaa ragcatay ilfajri fajarka dhalashadiisa ka gadaal salaadu ma ahaanin ilaa ragcatay ilfajri fajarka labadiisa ragco maahane marka riwaayadan cabdirasaaqa aad usii fasirayda riwaayadda hore laa salaata salaad ma ahaanin bacda duluuci ilfajri fajarku markuu dhasho oo salaada subax waqtigeedu dhasho ka gadaal ilaa ragcatailfajri labada ragco oo la yidhaha ragcatulfajri ragcatulfajri waa labada ragcoo sunnada oo salaada subax ka horeeya labadaas kaliya ha la tukan kara wax kale maya wa milu asagoo kalea lidalqudni u sugnaaday can ibni cumara waxaan rabaa can ibni camar ibni caas cabdullaahi ibni camar ibni caas uu ka wariyey axaadiistaasoo dhan waxay tusayaan oy daliil u yihiin fajarka markuu dhasho ee salaada subax waqtigeeda la gaaro laba ragca bisaa la tukan karaa laba ragco wax sunnaa labaad tukan kartaa labadii ragcoo salaada subax ka horraydaad tukan kartaa markaad labadaas tukato salaada subaxaad suganee bis waajibkaad wax ka tukane wax kaloo ka dheeraada ma tukan kartid oo sunnaa ma tukan kartid ma tukan kartid aimada gobolaaba ijmac ku tilmaamay tirmidi wuxuu yidhi ajmaca ahlulcilmi ahlulcilmigaaba ku ijmaacay calaa karaahati in la nebcaystay an yusaliya rajulu qofku inuu tukado bacda alfajri fajarka ka gadaal ilaa ragcatay lfajri fajarka labadiisa ragco labada ragcoo sunnadaah salaada subax ka horrayda waxaan hayn lama tukan karo mar haddii salaada subax dhalato markaad labadaas tukado labadaas markaad tukato wax sunna ah oo kale ma tukan kartid waajibka labada ahad wax ka tukeen markaas laakiin ijmaaca uu sheegay ijmaac sugan ma ahan sida uu xaafid ibnu xajar ba yidhi wuxuu yidhi dawa dacwa tirmidiy alijmaaca cala alkaraahati lidaalika cajiib waa wax la yablu ijmaaca uu sheegay tirmidi la yaab buu leeyahay maxaa yeele khilaafku waa mashhuur ibnu mundir iyo qayrkoodaa sheegeen xasanubasri wuxuu yidhi waa laiska tukan karaa marka khilaaf waa jira laakiin khilaaf ha jiree waxa weeyaan qowlka raajixa waa kan xataa imaamu nawowi raximahullah sharaxa oo saxiixulmuslimka wuxuu yidhi madhabka shaaficiyada qowlka saxiixa ah waa in la yska tukan karo intaad rabto ha yidhaahdo madhabka shaafici qowlka saxiixa kaas ha noqdee xagga daliil ahaan qowlka saxiixa wuxuu yidhi inaan la tukan karin labadaas arco waxaan ahayn maxaa yeelay waxaa waajib ah in daliilka la raaco mar hadday sunnadu sugan tahay sunnada suganoo nabiga ka suganna waa laga hormariyaa qowl kasta sida uu yidhi imaamu shaafici ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabaanat lahu sunnatu can rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam laa yaxilu lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintao dhan a ku ijmacu yidhi imaamu shaafici hadday sunno nabi caddaato inaysan u bannaanayn qofku inuu ka tago oo uu uga tago qof kale qowlkiis oo yidhi annaga madhabka iyagaa khilaafsan iyo ma uga tegi karo ma u bannaana marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay salaada subax haddii la addimo oo fajarku dhasho fajarku hadduu dhasho qofka laba ragcuu sunno ka tukan kara kadibna salaad subaxuu tukana laakiin laba ragca markuu tukado kama badi karo saciid ibnu musayib ayaa wuxuu arkay nin markii fajarku dhashay laba ragca ka badan tukanaya oo aad salaado badan tukanaya markaasuu yidhi jooj ha tukane markaasuu wuxuu ku hadlay hadal ay ku hadlaan dadka mucaanidiinta marka sunnada loo loo sheego wuxuu yidhi ninkaasu yaa abaa muxamed saciid ibn musayib baa lahaa kunyadiisa abaa muxamed abaa muxamedo ay yucadibuni allaahu cala salaa ma salaada ilahay ii cadaaba salaadaan tukaday xaan hallay aniga salaada alla ii cadaaba waa hadal ma ogta mucaanide qaala wuxuu uhi laa ilaahay salaad kuu cadaabin ma walaakin yucadibuka alla wuxuu kuu cadaaba calaa khilaafi sunna sunnada aada khilaafay nabigu laba waxaan ahayn yaa la tukan sooma dhihin sow ka badan ma aadan tukan sunna khilaafidaas alla kuu cadaaba waxay yidhahdeen ahlucilmiga hadalkaa saciid ibnu musayib qof kastoo daalib oo inuu xifdisan yahi oo mucaanidka uu ugu jawaabaa maxaala waa hadal oo waxa weeyaan aada u qaali ah qofku wuxuu leeyahay aniga sadaqaan baxshay ma sadaqaa la ii cadaaba maya sadaqaa la kuu cadaaba mah bidcadaa la kuu cadaaba saasaa la leeyahy mar kasta oo qofku uu sunno khilaafo jawaabtaasa loo haya waa hadal aada u qiimo badan runtii hadal aada u qiimo badan hadal aada u qiimo badan wey وعن بن cمر رضي الله عنهma أنa رasuuل اللhi rasuulka ilaahi sلى الله عليه وسلم qaaل wuxuu hi laa salaaةa salaadu ma ahaninoo ma banaana nfyiguna waa nfyu صxa صxadiya la anfina muuqaal ahaan qof waa iska samayn kara lakin kaan siximin laa salaaةa salaadu ma ahanin baعda الfjri ey baعda duluuc الfjri fjrka dhalashadiisa ka gadaal loolama jeedo fjrka hadda salaadii subax ee waqtigiiya loola jeeda labadii ragcoo salaad subaxeed loolama jeedo waqtigu markuu dhasho ka gadaal salaadu ma ahaanin ilaa sajdatayni laba ragca maahanin waa labadii ragcoo sunnada ahay akhrajahu lkhamsatu shantiya soo saareen ila nasaa-iya maahanin wa fii riwaayati cabdirsaq waxaa ku sugnaa tanaaba caddaynayda laa salaata salaadu ma ahaanin mid ansaxayda bacda duluuci ilfajri fajarka dhalashadiisa ka gadaal ilaa ragcatay ilfajri fajarka labadiisa ragca maahanin wamilu asagoo kaleeta lidaarqudni usugnaaday can ibni camar ibni caas wey cabdulahi bni camar ibni caas ayuu uga sugnaaday wallahu subxaana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina maxamed